barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oad nagala socotaan boggayaga v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa kowdii iyo barkii duhurnimo xilliga geeska afrika iyo lixdii iyo barkii aruurnimo saacadda magaaladani washington waana maalin khamiisa sagaalka bisha may sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka idaacadda waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigoo ah xuseen bare aadan
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda dhallinyarada ee barnaamijka dhallinyarada ee duhurnimo waxaa ka mid ah dhallinyaro soomaaliyeed oo dhaqaale ka sameeya barta muuqaalada lagu baahiyey ee youtube youtube waxaa weeye waa erad hadda duntaan la isticmaalo oo haddana lacag laga samayn karo laba dhinac waa laga sameeya lacagta mid waa mid toos oo youtube uu kuu siinayo oo google ads lagu xirayo kadib asaga mataqaana akoon uu kuu soo marinayo oo aad ka soo qaadanayso bil kastaba oo bish marka u yar tahay lacagta aad soo qaadaysa shan boqol oo dollar aad ka soo qaadan karto lacagta u yara qaadato iyo ka badan dad waxaan naqaanaa bishii ka sameeya marka u yartahay bil kastaba shan kun oo dollar soo qaata
waxaad sidoo kale maqli doontaan dhallinyarada magaalada laascaanood oo bilaabay barnaamij lagu caawinayo dadka danyarta ah dabcan sidoo kale intaan idaacadda ku guda jirno waxaan ka mannaan doona dhinacii qasiidooyinka bisha barakaysan ee ramadaan
arshigiisi waa uduur waa eebbe aan caban awalow nebiyo waa salaama
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse marka hore dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa xayiraad cusub ku soo rogay dalka iiraan madaxweynaha ayaa go'aankaasi gaadhay arbacadii shalay iyadoo arrintanna ay imanayso saacada kadib markii uu madaxweynaha iiraan sheegay in dalkiisa uu ka baxayo qaybo ka mid ah heshiiskii ay wada gaadheen qaar ka mida quwadaha caalamka madaxweyne donald trump ayaa soo saaray amar madaxweyne isaga oo xayiraad saaray birta maarta iyo weliba almuuniyamka laga keena dalka iiraan dalkaasi iiraan ayaa dhaqaalo badan ka helaa dhoofinta alaabtaasi xayiraada haatan laga saaray
dowladda shiinaha ayaa sheegtay inay qaaday tallaabooyin loogu diyaargaroobayo haddii ay dowladda maraykanku kaga dhabayso cashuur kordhinta ay ku hanjabtay arrintan ayaa kusoo beegmaysay iyada oo magaaladani washington ay maanta oo khamiisa ku kulmi doonaan la taliyaha dhaqaalaha ee madaxweynaha shiinaha iyo xogeeyayaasha maaliyadda iyo ganacsiga ee maraykanka ujeeddada kulankan ayaa ah in la dardargeliyo wadahadalka ganacsiga ee maraykanka iyo shiinaha madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa wakhti kama dambaysa u qabtay jimcaha berito isagoo sheegay in wixii ka dambeeya uu cashuur dheeraad ah saari doono alaabta ka timaada shiinaha cashuur kordhinta cusub ee uu ku baaqay madaxweyne trump ayaa boqolkiiba toban ilaa boqolkiiba shan iyo labaatan ku biirin doonta cashuurta laga qaado alaabta shiinuhu usoo dhoofiyo suuqyada maraykanka
duur wanaagsan iyo ramadaan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba ayaan idin leenahay haatan aynu ku bilowno dhanka iyo nairobi waayihii u dambeeyey waxaa warbaahinta internetka gaar ahaan barta youtube-ka loo yaqaano kusoo badanayay dhallinyaro soomaaliyeed oo lacaga ka sameeya bartaasi dhallinyarada ku nool xaafadda isliya magaalada nairobi ayaa ka mid ah dhallinyarada soomaaliyeed ee youtube-ka ka sameeya dhaqaale ay noloshooda ku maareeyaan iyaga oo soo geliya muuqaallo iyo macluumaad xiise leh oo ay dadku daawadaan dabawaryahayaga khadar maxamuud xareed ayaa warbixinu amuurtaasi ku eegaya nooga soo diray magaalada nairobi
youtube-ku waxa uu ka mid yahay warbaahinta baraha bulshada ee ay dadku sida fudud uga heli karaan xogta iyo macluumaadka kala duwan ee ay u baahan yihiin muddooyinkii ugu dambeeyey xaafadda islii ee magaalada nairobi waxaa ku soo badanayay dhallinyaro siyaabo kala duwan u isticmaalaysa warbaahinta baraha bulshada gaar ahaana youtube-ka dhallinyaradan oo samaystay janaallo youtuba ayaa qaarkood waxa ay u tahay fursado shaqo waxayna ka raadiyaan nolol maalmeedkooda iyagoo saacad kasta ku soo daabacaya bartooda youtube-ka muuqaalo kala duwan kuwaasoo ay deetana sii daawadaan dadka ku xihan barahooda youtube-ka cukaas sheekh maxamed waxa uu ka mid yahay dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool xaafadda islii ee magaalada nairobi islamarkaana ka faa'iidaysta warbaahinta bulshada gaar ahaana youtube-ka isagoona ka hela dhaqaale uu noloshiisa ku maareeyo waxa uu cukaash iiga sheekeynayaa faa'iidooyinka uu youtube-ka dhallinyarada u leeyahay Een, bismillahi horta ma waa cukaas sheekh maxamed oo ku sugan nairobi Een, youtube-ka saan ognahaybu waayo dambu mataqaana ayuu si xoog leh usoo kordhay oo soomaalida ay fahmeen inkastoo bulshada kale ay fahantay labada kun iyo saddex iyo tobankii wixii ka horreeyey ay fahmeen laakiin waagaa iyada dadka ay fahmayeen shuruud fara badan youtube ma lahayn oo markaa maanta afurto isla maanta waxay siinta dalban war lagu siin shaqada hore ka geli jirtay laakiin maana aqoonin Een, laakiin soomaalida labada kun iyo shan iyo toban wixii ka dambeeyey yay fahmeen xilligaasna youtube wuxuu soo rogay marka eh, shuruud fara badan buu soo rogay oo ay ka- ka bixi waayeen marka youtube waxaa weeye waa aalad hadda dantan la isticmaalo oo haddana lacag laga samayn karo laba dhinac waa laga sameeya lacagta mid waa mid toos uu youtube uu kuu siinayo oo google ads lagu xirayo kadib asaga mataqaana akoon uu kuusoo marinayo oo aad ka soo qaadanayso eh, bil kastaba oo bish marka u yar tahay lacagta aad soo qaadanaysa shan boqol oo dollar aad ka soo qaadan karto lacagta u yara qaadato iyo ka badan dad waxaan naqaanaa bishii ka sameeya markay u yarta bil kastaba shan kun oo dollar soo qaata gurigooday joogaan meel kale ma aadaan ooma baahna dadka ayaga in intay meel aadaan dad u shaqeeyaan dad badanoo waxaan arkay calacalaya gaar ahaan dhalinyaro badanoo dhahaya youtube-kii waa laga xidhay ee, oo cabanaya marka kuwaasoo kale maxaa ku dhacay qaybta cabashada waxaa keentay een, een, youtube wuxuu leeyahay shuruud iyo bolis isaga u degan shuruuc isaga u degan ayuu leeyahay shuruucda asaga haddaad gudubto waa lagaa saari xaysiinta waa lagaa qaaday Een, waxaa ka mid a muuqaal adi aadan lahayn ma soo gelin kartid Een, music dadka leeyahay ma soo gelin kartid adi dadka ayaga xuquuqda in ilaalisaa la rabaa Ke- keliya waxa youtube kuu geli waxaa waa tati second inaad qof ka soo qaadato marka taad soo soo qaadato oo boqolkiiba adi aad leedahay sagaashan iyo sagaal aad leedahay haddii youtube kuu qabto xataa waad doodi kartaa oo maxkamad buu youtube dhexdiisa kuleeyahay waad furanaysaa kadib abiil baa qaadan way kusoo daynayaan tusaale ahaan cukaash markaan ka hadlayo kale bishii maxaad samaysaa adiga Een, bishii een, shan boqol afar boqol een, Marba waa sii.
marba si wey adi waxay ku xirantay daawashadaada marka dadka maxaa usoo gudbisaa aniga inta badan waxaan soo gudbiyaa een, qudaarta een, faa'iidada ay leedahay een, sidii laisku daweyn lahaa waxyaabaas mataqana soo geliyaa waxaa kaloo aan ka marnayn marmarna mataqaana wararka oo updating mataqana markaa cusub oo dadka aad u xiiseynaya iyagana soo geliyaa aanana iska duubo qofkaa kama raadsado waayo haddii adiga iska duubto waxaad adiga aad samaysato youtube weligii kuma waxaad gudbayo balse awaamarna buu kuu dari laakiin markii uu kaadka adoo dhacdhacayo oo meelka ka kasoo qaadanayo si gooni ku fiiri maanka dambe tartiib xaysiinta kaa qaadan ayadoo lacagta kugu jirto oo inaad bishan shaqaysa laga yaabo toban kun oo dollar kugu jirto xataa akoonkaada kalama bixi kartid marka een, ma xilli go-an ayuu xaysiinta ku siiyaa markuu qofka cusub yaho samaysto youtube-ka mise En youtube-ka labada kun iyo sideed tobankii en, wuxuu soo dejiyey shuruuc cusub en, cusub waxaa ka mid ah kow in qofku inuu gaaro en, en, 1000 subscribe mise en, boqol en, kun oo in lasoo raaco oo meesha la- la- ha qof inuu rukunto in lasoo raaco oo kun ah waxaa sidoo kale jira dhallinyaro wariyaal ah oo iyaguna warbaahinta bulshada gaar ahaana barta youtube-ka u isticmaala inay dadka ugu soo gudbiyaan wararka maalinlaha ah ee dhaca si la mida sida warbaahinta kale ee caadiga ah saxnuun axmed waxa uu ka mid yahay wariyaasha soomaaliyeed ee dhowaan aas-aasay warbaahin uu isagu leeyahay oo youtube-ka ah bismillah magacayga waa saxnuun axmed Een, warbaahinta waxaad moodaa een, baryihii ugu dambeysay inay ka xoog badan yihiin dhinaca waxgudbinta baraha bulshada marka tusaale ahaan anigoo kale xirfadeydu waa journalist kadibna waxa aynu u guurnay inaan wararkii iyo sheekooyinkii aan samayn jirnay oo aan warbaahintaan ka baahan jirnay oo aan shaqaalaha ka ahayn inaan ka gudubno qaabkaasoo aan u gudubno inaan inagu samaysano Een, bejaj iyo een, meelo aan ku leenahay baraha bulshada oo nalaga- ee, lanalaga socdo marka dhanka youtube-ka oo kale youtube-ka oo kale youtube-ka waxaan ku leenahay janal janalkaas waxaanu kusoo gudbinaa barnaamijyo aan samayno een, innaga oo ka dhex samaysanay youtube-ka een, janaalkaas oo ku baxaya magaca anagu aan leenahay oo warbaahin ku shaqeysa online-ka oo aan anagu leenahay marka eh, saxnuuni maxaa eh, kugu kalifay inaad samaysatid een, bartan ama janalkan adiga kuu gaarka ah ee aada macluumaadka kusoo gudbinaysid walaal waxaa igu kalifa waxa weeye een, youtube-ka waa wuxuu ka mid yahay meelaha ugu badan ee hadda xogaha dadku ay u doontaan tusaale ahaan wararka maalinlaha ee dhaca een, barnaamijyada ay wariyaashu sameeyaan marka laga soo gudbo kuwa tviyada laga soo daayo maaragtay tviyada satellite-ka ku xiran oo dhala la har fariisto waxaa laga doontaa youtube marka waxaan nagu kalifay inaan youtube-ka channel ka samaysano waa goob muhiima oo ay dadku usoo doontaan warar iyo warbixino iyo xataa madadaalada keliya ma ahan in dhallinyaradu ay dhaqaale ka helaan warbaahinta bulshada ee sidoo kale waxa ay warbaahinta bulshadu qayb ka qaadataa sidii ay dhallinyaradu u sii horumarin lahaayeen xirfadahooda kala duwan dhallinyarada xiiseeya saxaafadda ee doonaya inay wariyaal noqdaan ayaa ka mid ah kuwa tababaro bilaa lacaga ka hela iyagoo isticmaalaya janaallo youtube oo iyaga u gaar ah faysal bishaar alligo waxa uu ka mid yahay dhallinyarada wariyaasha magacaygu waa faysal bishaar oo ku magac dheer aligo dhallinyartu youtubeka wuxuu kusoo kordhay waxaa la dhihi karaa waa shaqo fudud horta marka si loo fiiriyo maadaama ay ruuxu markuu saxaafadda soo barta iyuu awal hore raadin jiray inuu raadiyo ama t v meelo kale shaqo ka raadsado ay aada uga adkaatay marka waxaa is dhihi karaa waa shaqo fudud oo ruux walba hadda wax shakhsiyan isaga u abuuran kara haddii kale uu ku biiri karo gurbihi hore usii jiray
marka waxaad is leedahay qofka dhalinyarada markuu rabo inuu wariye noqdo warbaahinta uu kusoo biiro halkii uu ka raadin lahaa idaacad iyo warbaahin iyo tababar kale youtubeki iyo social media u aadaya social media aada taasa ugu fududba maadaama ay waxaan kale ku adkaan karto oo meelba ama weji lagu geeya waxyaabo kale lagu geeyaaba oo maanta ugu fududda laisdhihi karaa waa alad cusub oo marka ruux walba waxaa kaloo usii dheeri ah inuu ruuxu lacag ka sameeyo qofkan isagoo meelo kale ku rafaadi jira haddii uu abuurto wax kuise ah oo isaga u gaar ah iyo haddana ku helaya dheef kaloo lacaga hadduu soo buuxo sharoodihi looga baahnaa marka waxaan dhihi karaa waa aalad fudud oo ruux walba ku shaqaysan kara oo maanta dunida casriga kusoo biirtay inkastoo ay warbaahinta ah internetka faa'iidooyin kala duwan u leedahay bulshada haddana waxaa sidoo kale jira khasaaro kala duwan oo ay leedahay warbaahinta ah internetka haddii si khaldan loo isticmaalo khadar maxamuud xareed v o a nairobi
waagaag dhegaystayaal markana dhinacii qasiidooyinka aynu eegno waxaa idinku soo maqan eebe iyo weliba shimaali axmed shimaali
waa nuur wax aan cunin raxmaduu ku caayahay allah waa eebe aan caban allah awalow nebiyo aan salaama awalow nebigeenni aan salaamaye masi waabihiisaan salaama nuur wax aan cunin allah carshigiisi waa uduu allah waa eebe aan caban allah awalow nebiyo waan salaama awalow nebigeenni aan salaamaye maasi waa bihiisaan salaama lama dhalin waxna ma dhalin wax loo dhigana lama arag lama dhalin waxna ma dhalin wax loo dhigana lama arag ومحمد به ونوح به وموسى به وعيسى به ومخلوق به أولو نبي وسلامه awalow nebigeenniyaa salaamaye asiwaa bihiisaan salaama waa nuur wax aan cunin go'an yahay waa eebbe aan caban waaweynee amar kulul waa yeelee xoog badan waaweynee aan dhiman waa baari dhega nugul waa xaakiin farsamo badan waa keenii dhammaystiran waaweynee amar kulul waa yeelee xoog badan waaweynee aan dhiman waa baari dhega nugul waa xaakiin farsamo badan waa keenii dhammaystiran iska tiir la'aan dhidid dhulka keligii bay iska le iyo waxaa dhexdooda cabashada addoomaha codsiyada makhluuqana xafidiya weeyane awalow nebiyo asalaama awalow nebigeeni asalaamaye asim aabihiisa salaama awalow nebiyo asalaama awalow nebigeeni asalaamaye asim aabihiisa salaama awalow nebiyo asalaama awalow nebigeeni
intaasna aynu ku dhaafno qasiidadaasi nebi ammaanka ayuu nagu luqeynayay fanaanka shimaali axmed shimaali kaad kala socoteena waa laanta af soomaaliga gaar ahaan barnaamijka dhalinyarada maanta qaar ka mid a dhalinyarada magaalada laascaanood ayaa bilaabay dadaallo ay ku caawinayaan dadka danyarta ah gaar ahaan agoonta kaamil xasan axmed oo ah wiil dhalinyaro ah oo ka qayb ah dhalinyarada wada dadaalkan ayaa u waramay waryaheena laascaanood cabdikariim olol magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool waxaa jira dadaal fara badan oo dhallinyaradu ay wadaan kamaal xasan axmed oo ka mid ah aqoon-yahanka gobolka sool oo dhallinyarada ayaa barnaamijka dhallinyarada ee laanta afka soomaaliga v o a u sheegay waxa uu sheegay si iskiisa uu isu xilqaamay sidii dadka danyarta iyo masaakiinta iyo agoomaha magaalada laascanood uu wax ugu ururin lahaa isagoo taga goobaha ganacsiga waxbarashada iyo qaybaha kala duwan waxaan salaamayaa bahda v o a iyo madaxdeeda iyo shaqaalaheeda waxaan samaynaa dadka jilicsan aan waxba haysan baan waxaan albaabadooda u garaacnaa dadka ilaahay waxu dhiibay siday dadkaa u caawin lahaayeen masaakiinta ah sadaqaduna xoolaha way bararisaa ama way badisaa laakiin ma nusqaamiso midda kale waxaan samaynaa dadka agoonta ah ee jilicsan ee aabbahood dhintay ee hooyadu aysan waxba haysan ee danyarta ah sidaan sidaan magaranaysaa usoo ogaan lahayn oo dadka kale ee magaranaysaa ganacsatada waxaan uga qaadin lahayn oo aan u siin lahayn haddeer maalin dhoweyd raashin baan bixinay agab raashina iskugu jira timirtii iyo biyihii waxaan u geynay isbitaalka ee dhimarka magaalada laascaanood baan geynay bal ka waran arrinkan markaad gelaysa oo kale waxay u baahan tahay dadaal sidii loo caawin lahaa dadkaasi waxyaabaha kugu dhirigeliya maadaamaad nin dhallinyaraad tahayn loo istaaga sida danyartaa loo caawin lahaa maxay tahayn horta walaal aad baa umaadsantay cabdikariin horta anugu ganacsi yar baan haysta ganacsadaan ahaa magaalada ganacsi cusub baan ku soo kordhiyey haddana waxaa ii muuqatay inay bulshadii inteeda jilicsanayd ilaahay aan yani dee wax haysan yani tabarta jilicsanayd inay yacni aad iyo aad magaalada ugu magaranaysaa ugu hooseeyaan dadka ganacsatada inkastoo qeyr allahase ganacsato wax bixiso mar walba dhibaatada ugu badan markay qayladhaanta soo horta ganacsatadu ay daboosho haddana halkaas baan isiri bal ganacsatadii iyo waxaa isku xirtaa bulshada inteeda jilicsanayd taasiyaan isku hoolay dhallinyaraha oo samafala ah hadda waxba laigu yeeraaba dee goob kastaan tago samafale kaamil ii waran see tahay ka waran dadka markaad u tagtaan oo kale sidee baad oga dhaadhicisaan in bulsho kale oo aan waxba haysanin oo aan dab shidanin oo cunto aan haysanin ay u caawin lahaayeen sidee ugu sharaxdaan qofka aan ogeyn oo aad uga soo qaadaan wax la gaadhsiiya dadkaas waa run dhowr markaan u tagno dadyoogu dee shantaa faro ilaahay ma simin markaan u tagno dadkii ganacsatada ahaa ee wax haystay qaarna wayna soo dhoweeyaan qaarna waxa weye wayna la yaabaan oo waxay siraadaan dee nimankan ma ujeeddo kale kaleeyihiin caqabadaasna way jiraan laakiin dadka intooda badan bulshada ee ganacsatada ama aqoon-yahanka ama magaranaysa xisaabinta ee ganacsiga xisaabiya waa niman dhallinyaraa mar alle markaad u sheegtid inaad magaranaysaa samafalo tahay oo dad jilicsanaad soo aragto soo tirkoobtay walaahi kuwa badan baa igu dhiiriya kuwana weyba isla markiiba baahida ka jawaabaan badanaa waxaan aragnay baraha bulshada ee youtube-ka iyo warbaahinta ad adeegsataan ka hor intay leeg door intay leeg bay ka qayb qaadan karayaan si aad dadkaas u caawin lahaydeen iyo qaabka idinla shaqeeyeen warbaahinta oo kale wallaahi warbaahinta gobolka sool waa dhalinyaro aad magaranaysaa waa actif u ah aad bay noola shaqeeyaan wallaahi wax lacaga iyo wax kale naguma xiraan aad iyo aad ferist annagaba nasaaraanba xooga maxaad jeclaan lahayd in laydinkala qayb qaato halkan anoo fursadan qaaliga aad isiiseen bahdiina v o e ka faa'iidaysanaya waxaan baaq dheer u dirayaa bulshada soomaaliyeed meel kastay joogaanba waxaan odhanaynaa waa bishii sadaqada jeebka ha la furo dadka soomaaliyeed meel kastay joogaane jilicsan ha la caawiyo waxa weeye innaga in magaranaysaa dadka jilicsan ee gobolka sool jooga in lasoo caawiyo aad iyo aad baan magaranaysaa ugu baaqayaa waxaan kaloo halkan baaq dheer ugu dirayaa dadka gobolka sool ka soo jeeda qurba joogta ah inay dadkooda gobolka ku sugan ee jilicsan inay jeebka u furaan ay soo caawiyaan baan ka codsanayna insha allah waa gartay waxyaabaad rajaynaysaan mustaqbalka dambe inaad hiegsataan amaad gaadhaan maxay tahay kaamil oo aad isleedihiin waxbaan bilownay wax walbana dhammaad bay leeyihiin waxaan rabnaa bulshadan gobolka sool inaan magaranaysaa kor u qaadno soomaalida kale la tartamaan ay magaranaysaa dadka ka dhex muuqdaan yacni baan rajaynaynaa insha allah guushana insha allah way dhowdahay hadduu allaydno waxaan ka codsanayaa mar labaadii mar saddexaad ganacsatada gobolka sool iyo qurba joogteedaba dadka inteeda jilicsan ha isku tashadaan hana caawiyaan insha allah
kaasi waxa uu ahaa kaamil xasan axmed oo ka mid a dhallinyarada ka qaybgalaysa dadaalka lagu caawinayo dadka agoomaha ee gobolka sool waxa uu magaalada laascanood ugu warameeyey cabdikariim ulol halkaad kala socotaana waa laanta soomaaliga v o a haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyey dhanka ciyaaraha waxaa inoo haya nuur bukhaari
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada xubintii ciyaaraha ee idaacadda saaka iyo caalamka xubinteenna saaka waxaan kaga hadlaynaa ciyaar habeenkii xalay ahaa dhex martay labada kooxood ee ayax amsterdam ee dalka holland iyo kooxda tottenham ee ka dhisan dalka ingiriiska hase yeeshee intaynaan ciyaartaas u gelin waxaanu dib u yaro jellaacaynaa ciyaartii habeen hore lagu reebay kooxda weyn ee barcelona oo la ciyaaraysay kooxda liverpool ee dalka ingiriiska waxay la falanqaynaya barnaamijka wariyaheena cabdiqaadir maxamed mursal samakaab cabdiqaadir marka hore soo dhowow bal sidaan xusay aynu ku horeyno kooxdii barcelona ee dalka sbain ee magaca weyneyd ee laacbiintu o inoo ciyaarayeen ee laga reebay ciyaaraha champions league maxaa ku dhacay baa layidhi waa mahadsantahay sandheere hadda waxaa caddaatay qiimaha ciyaartooyga uu joogo iyo waa laacib inay ka soo tagtay oo ay tahay aaminaad in la aamino qofka inuu waxuu aaminsan yahay uu samayn karo inuusan rajo dhigin dad badan oo caana ayaa ka hadlay ciyaartaasi oo uu ka mid yahay hoose murinoho oo hadda falanqeeyo ka ah telefishinka bin sports wuxuu sheegay in anfi la tago garoonka liverpool oo lagu ciyaaro oo lagu badiyo yacni atmosferka ama xaaladda meeshaas ka jirto inay tahay wax adag marka wuxuu ku leeyahay colob ayaa ciyaartaasi ama tababaraha liverpool ayaa ahaa ninka qorsheeyay inay sidaas wax u dhacaan wuxuu xakameeyaa lagu leeyahay leo messy oo ah ninka ugu wanaagsan kubadda cagta dunida sida loo arko oo barcelona ah ninka wado waxaa shaqo adag qabtay fabinho oo u dhashay dalka brazil oo isagu inta badan indhaha ku hayay leo messy xataa waxaad dareemi kartaa bilowgii hore xataa in calaamadda casaanka calaamadda jaalaha loo taagay ciyaartooyda barcelona ayaa waxaa la leeyahay waxa ay xoogga saareen meesha ay gool lin lahaayeen inay raadiyaan hab ay qof ka mid a ciyaartooyda liverpool garoonka uga saaraan sida inay rooso ama calaamadda casaanka u qalqaaliyaan waxaa arkaysaa siday u dheelaayeen sergi bosket iyo suwares oo aad isugu dayayay mar walba ciyaarta muranka abuurayey marka waxaa laleeyahay meeshii loo baahnaa inay diiradda saaraan shabaqa liverpool siday uga guuleysan lahayeen cabashadooda badneyd iyo isturtuurkooda waan gartay ciyaartii habeenkii xalay haddaan u nimaadno kooxaha ayax amsterdam ee dalka holland ka dhisan iyo kooxda tottenham ee dalka ingiriiska waxaan ogeyn in ciyaartii hore ay kusoo dhammaatay hal eber oo ay lahayd kooxda ayax habeenkii xalay ah maxaa dhahay ee waxaa la dhihi karaa inkaartii real madrid iyo yuventus ayaa xalay ka soo baxday kooxda ayax sababtoo ah wixii ay soo samaysay wax lamidah ayaa lagu sameeyey tusaale ahaan real madrid ayaa booqatay garoonka ayax way soo badiyeen kadib waxaa la yimid garoonka real madrid waxaa la filaya in real ay soo bixi doonto maadaama ay meel banaanka ka ah garoonkeeda kusoo badisay laakiin ayax ayaa soo baxday oo mucjiso lama filaana ayay noqotay sidaas si lamida ayax waxay booqatay toddobaadkii hore garoonka cusub ee tottenham ay dhisatay waxay kusoo badisay hal iyo eber iyadoo farxad ku jirta ciyaartii xalay ayay u bilaabatay laba gool ayay la hormareen oo laba gool iyo waxba ayay ku mariyeen kooxda tottenham cidna ma filaynin wixii xalay dhacay waxay la mid tahay tii barcelona iyo liverpool oo kale tottenham qaybtii dambe ee ciyaarta ayay waxay la timid laba gool markii ay ciyaarta laba gool la timid tababaraha tottenham wuxuu sameeyey difaacyo ayuu bedelay sida tripier iyo wuxuu bedelay iyo dani ros waa garan kartaa labada difaac ee bidix iyo midig u kala saarnaa taas bedelkeeda wuxuu keenay lameela oo weerar ah oo u dhashay argentiin oo aadna u cag fudud ciyaartooyda ayakisna waxaa moodaa daal inuu ka muuqday markaa eegto dadaalka ay muujinayeen kubadaha siday isugu dhiibayeen hanaanka ay ku ciyaaraan laakiin waxay noqotay in daqiiqadihii u dambeeyey lucas mura uu wadnaha gooyo taageerayaashii kooxda ayakis sababta maxay tahay marka waxay tahay ciyaartooydii dadaalka badneyd ayuu bedelay tababaraha ayakis halka ee tababaraha ee tottenham uu isaga keensadayba ciyaartooy markaas yani firfircooni dheeraada kusoo biiriyey ee lucas mura ayuu ahaa geesiga kulankaasi ee wuxuu dhaliyey saddex ley isaga ayaana u sabab ahaa tottenham iyo liverpool wixii ay u qalmeen ayay sameeyeen dadaalkooda iyo weliba inaysan aad u rajo dhigaynin ayaa waxay ka dhigtay inay finaalka soo gaarsiiso aad baad mahadsantahay cabduqaadir intaasna waxaan dhegeystayaal kusoo gebagabeyneynaa xubintii ciyaaraha ee idaacaddeenna saaka iyo caalamka intaynu mar dambe kulmi doonno sidaas iyo ramadaan wanaagsan
waagaag dhegeystayaal raalli ahaada waxaa ciyaarahaasina la socodsiinayey maxamed cabdi xasan iyo weliba cabdiqaadir samakaab haatanna aynu mar kale dib u jalleecno dhinacii qasiidooyinka islamarkaana aynu ku wada nasanno rabana iyo weliba codadka maxamed baafo iyo xaliimo muuse milano
qasaa'idkaasi nabi ammaanka ayay nagu luqeynayeen maxamed baafo iyo xaliimo muuse milaano ayaan kusoo gabagabaynana baahintiin idaacadadoodii ka imaneysay laanta af soomaaliga v o ee tanii kulanta dambe waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo